jaamacadda timcadde oo ka mid ah jaamacadaha ka howlgala deegaanada somalilan ayaa deeq waxbarasho oo bilaasha siisay laba boqol oo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada hargeysa munaasabadda lagu shaacinaya deeqda waxbarasho ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka jaamacadda timcadde duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge iyo mas-uuliyiin ka tirsan somalilan rofeor cismaan oo yuusuf magan guddoomiyaha jaamacadda timcadde ayaa ka warbixiyey ujeedka deeqda waxbarasho ay siiyeen macalimiinta alxamdulilah mar labaad ilaahay baa mahad iska leh xafladda tan quruxda badan le maanta inoo hirgeliyey ee aynu ku soo dhoweyneyno macalimiinta la doonayo in aqoontooda macalimnimo kor loogu qaado ama barnaamijka la ydhaha teacher training oo ay jaamacadda timcadde ugu deeqday macalimiinta ka dhigta dugsiyada degmada hargeysa waxa weeye macalimiinta arday haddaynu doonano qurux badan ama arday aqoon le inaynu soo saarno waxa uu u baahan yahay macalin aqoon le ayuu u baahan yahay ujeedooyinka jaamacadda timcadda loo aasaasay waxaa kow ka ahaa inay kor u qaado waxbarashada tacliinta sare ee qaranka somalilan taa inagoo ka duulaynaa waxay jaamacaddu iska xil qaaday in ay macalimiintaas soo ururiso ay waxbarasho sanad ah oo aqoontooda xirfadeed ee macalinimo kor loogu qaadayo ay ugu deeqdo waxbarashadaasina waxaa kaloo iyaduna ilaahay mahadiya in ay tahay waxbarasho friya oo bilaasha oo aanu macalinku waxba bixinayn arrintaasi waxaan aaminsanahay waxa weeye qarankan jamhuuriyadda somalilan ee barakaysan ilaahay baa inagu beeray innaga ayaa iska leh waxaa loo baahan yahay inuu nin walba dhinaciisa uu ka guntado cabdikariin axmed mooge duqa magaalada hargeysa iyo qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey jaamacadda timcadee adduunkan aynu joogno laba shay baa la ysku xidhay horumarka iyo waxbarashada dal horumarayaana ma jiro ilaa uu horumar ka sameeyo dhinaca waxbarashada sababtaa aawadeed ayaan si kal iyo laaba aniga oo afka golaha deegaanka ku hadlaya annaga oo wiiggii dhaweydu la wareegnay waxbarashadii hoose waxaanu u mahadnaqaynaa jaamacadda timcadde waxaanu uga mahadnaqaynaa deeqda waxbarasho waxaan ilaahay ka baryaa in macalimiintii aynu u baahnayn tayada lahaa inay noo soo baxaan
maanta waxaanu joognaa xaflad xafladdaasoo jaamacadda timcadde ay deeq waxbarasho u fidisay macalimiinta degmada hargeysa taas oo maxay ahayd waxbarasho bilaasha ah si ay tayada carruurta ay wax u dhigayaan ay kor ugu qaadaan ay wax baraan barbaariyaan kor u soo qaadaan waayo carruurtu waxa weeyaan waa ubixii u soo korayay waddanka waa hogaamiyeyaashii waa madaxda soo socota ee waddankan dhisi doonta haddii ilaahay yidhaahdo halkaa maanta uu taagan yahay kor uga sii qaadi doontaa markaa waxaynu rajaynaynaa in macallimiinta la siiyey maxaa deeqda waxbarasho ay si fiican uga faa'iideeyaan oo deeqda waxbarasho ay ka faa'iideeyaan oo arrin ku dheeha weeyaan waddaniyad maadaama jaamacadda timacadda ay sido magacii halgamaagii abwaankii timacadde ee ku sifooday wadaniyadda magaciisa ay sido waxaa ka muuqata maanta jaamacadda lafteedii in dariiqii iyo tusaalihii iyo hoga tusaalayntii uu ina siiyey timacadde ay dariiqeedii iyaguna tubta saareen runtii waxaa farxad inoo ah jaamacadda timacadde in ay laba boqol oo macallin oo ka soo jeeda gobolkan gaar ahaan caasimadii magaalada hargeysa ayaa runtii farxad weyn inoo ah mahadnaqaad iyo aad u ballaadhanna waxaynu u haynaa jaamacadeenna